Qoysas ku dhaqan degmada Cabdicasiis ee caasimadda Muqdisho ayaa sheegay in dhul ay degnaayeen si qasab ah looga kicinayo. Arrintan dhulboobka ayay ku eedeeyeen inuu ka dambeeyo maamulka degmada Cabdicasiis ugu magacaaban dowladda federaalka. Waxay intaa raaciyeen in maamulka degmada ciidamo uu wato ay weerar ku soo qaadeen guryahooda, isla markaana kula dhaqaaqay cagajuglayn iyo barakicin ay ka bilaabeen goobta. Waxaa nagula wargeliyay guryaheena in la iibsaday, cidda iibsatana nalooma sheegin, waxaana degneen muddo afartan sano ah. Sidaas waxaa warfidyeenka ka sheegay qaar ka mid ah dadka dhulboobka ka cabanaya.
habeen dhaxo marka anaga waxaan waatanayaa dhulka aan degannahay afartan sano afartan iyo waxaan degannahay afar sano muxuu ahaayeeto anaa ku dhashtay aniga kula hadlaayaa ku dhaldha xaafadda ilmahaygo ilma laha degan carruurtayda carruur ku dhashaa degan xaafadda anigana waa ku dhashay intaasaan degannahay waxayna dhowhaayaan dhulkaan waa la gatay cid xataa gadatay oo hadda anaa gata dhahaysa ma aragna anaga maamulkaa noo yimid asagaa noo cagajuglee dhulka waa kakacaysiin xoogaad ku degantihin oo na yidhi wiilay naga xidheen haddaan hadli maagno maxaad nagu haysiina la dhahana waana la gebagebeeyey intayna badan waana la ceceshay marka dambe wiilay naga wateen wiilkii waa naga qabaa ilaa hadda meelaan ku ognaha male nololigeeru kuma hayno annagana dhibaatadaasaan haysta waa naloo hanjabay ifirdhe waxaa noo yimaado dad laaluush soo bixinayo dhulkii dadkaan shacabka aan ka kicinno dhahaayo gadoomiyaha waaxda gadoomiyaha degmada walixay ka og tahay arrintan waxaa lagu heesaa dhulkan dadkaan shacabka aan ka kicinno aan dhisanno intaas waaye xoog iyo cawadi maalinma noola imaana cawadiya noola imaana dadkaa la dirdilaa kadib dib u doorashadii xasan sheekh ee dowladda federaalka lagana joogo ku dhowaad muddo laba sano ah guud ahaan shacabka soomaaliyeed ayaa ka cabanaya dowladda federaalka taasoo shacabka ku haysa dhibaatooyin isugu jira dilka dhulboobka iyo curyaaminta dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka